magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjibinayeen arday ka aflaxday jaamacadda shaafi islamarkaana ka baxday kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda waxaa ka qayb galay munaasabada maamulka jaamacadda shaafi bahda waxbarashada waalidiin ardayda qalinjibinaysa iyo marti sharaf kale gudoomiyaha jaamacadda shaafi dr maxamed xasan ayaa ka waramaya marxaladihii kala duwanaa ay soo mareen ardayda qalinjibisay anu ku dadaalaa ardaydaanu soo saarayna inaan u samayno qiimeyn buuxda oo xagga aqoontooda xirfadeed iyo xagga akhlaaqiyaadkooda caafimaad macalimiinta heerarka kala duwan ee wax u dhigta ardaydu waa masters degree medicine and surgery oo dhakhaatiira kuwaasoo inta badan ardayda kula dadaala inay minhadooda ka dhisaan oo ay soo saaraan arday dhammaystiran xagga akhlaaqda iyo xagga gacanta xirfadaba himilada kuliyadda shaafi university sidii kor loogu qaadi lahaa sumcadda qaranka jamhuuriyadda somalilan loona ballaadhin lahaa aqoonta iyo adeegyada dhinaca caafimaadka siinta da'yarta soo koraysa tababaro heerkoodu sarreeyo kuna salaysan horumarinta siyaasadda wasaaradda caafimaadka iyadoo loo marayo hanaan cilmi baadhisteed oo ku saabsan suuna koobayo xog uruurinta adeega caafimaadka hadba baahida bulshadu siday tahy sidoo kale inay jaamacaddu soo saarto jiil aqoonta caafimaadka ku hubaysan kuna tababaran kuwaasoo hadhow toole bulshada adeeg dhammaystiran u fidin kara hiigsiga fog ee shaafi university jaamacadda shaafi waa jaamacad bixisa oo khaas la ah adeegyada caafimaadka taasoo ardayga ay soo saarayso ka fiirsata mihinadiisa iyo adeegiisa siinta iyo markaasi fursado adeegay wax ku baran karaan ardayda markaasi iyadoo loo marayo hab cilmi baadhiseed sidii loo soo saari lahaa arday ku tababaran fiilka ay danaynayaan micnaha u sameynayaan nolosha bulshada maadaama adeegan ay qabanayaan uu yahay adeega inoogu muhiimsan ee qof kasta u baahan qaar ka mid a marti sharafkii kasoo qayb galay munaasabada ayaa ardada ugu hambaliyey guusha ay gaareen salaamta dib waxaa farxadi ah xafladan maanta ay ka qalin jebinayaan labiyo afartanka arday ee digriga qaadanaya iyo labiyo kontonka arday ee qaadanaya higher dibloma ee dhammaantood fiilalka kala duwan ee caafimaadka qaadanaya haddaanu nahay maamulka caasimadda hargeysa annaga muhiim bay noo tahay ardayda ka qalin jebinaya fiilalka caafimaadka maxaa yeelay dalkeennu iyo magaaladeenna hargeysa khaasatan
markii dambena dibadda ayaanu tagnoo may jirin jaamacado dalka ka samaysnaa ma jirin laakiin maanta adduunka ilaa kii hoose ilaa jaamacaddii waxaa maanta dhulkiinaa ku helisaan idinkoo dhaqan doorsanin ayaa joogtaan anagoo markaan tegey jaamacadda siddeed toban jir baan ahaa toddobaanu ku tagnay labaanu kaga soo afalxinay laana waxaan dhallinyaro waxaana qaadatay hawadii aanu tagnay markaas laakiin waxaa fiican inuu qofku uu dhallinyartu waddankooda at least marka u horaysa digriida hoogaad uu ku soo qaataa oo isagoo majuur garoobay hadduu dibadda tegaya uu taga dufcadda waa dufcaddii tobani afraad oo ka qalin jebiso jaamacadda shaafi ee magaalada hargeysa islamarkaana sanad walba soo saarto arday badan kuwaasi oo ka qalin badashdo kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda ka baxa